niman beel keenan ku dhuubanaya ciidamada ka wareereen isku weeraa laga qabtay shan iyo tobanay ahaayeen laba waa ka fakatay dhaawaa dhaarsood ba ahaayeen shanna meesha lagu jiray halkaas ciidamada baryo dabajaahaya iyo sabanay kasoo furteen ciidamada xaggeena dhaawacay waxaana gaaray laba qof ah lafna ma jabin cidii dambe go-injiitay dhexbartay dhaawayna hadda waa fiican yahay howlgalka ugu dambeeya ciidamada galankaas bay ahayd howlgalahaasna waxay ka galeen meesha la yidhaahda dalan doole iyo udhexayso tiyaglow kala barkeeday ka howlgaleen konton shan kilomitr loo jirta hadda waxaan jecelnahay insha allah wejiga hadda bishaan soo socoto ee ka bilawdo maanta waxaan jecelnahay inaan si furno waajid iyo baydhabo waa la furaa jidka waa la furaa ciidamaa la dhigaya na waddada ciidamaan dhigaynaa anagu hadee dagaal diyaaraan unahay haday haday alla kulane laakiin jidkaas baydhabo ciidamaha kasoo baxayo waajibna ciidamaha ka baxayo afartan iyo shan kilomitr qolo kasta qaadanaysaa jidku waa sagaashan kilomitr waxa wey hade anagu doorasha ma soconay hadii dagaal la diyaaraan unahay laakiin jidka waa la furaya